لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
مقام في الذرى صعب المنال بلوغ رقيه شبه المحال رافع دون رفعته الثريا ودون بهائه بدر الكمال له آل النبي الغر نالوه فآل المصطفى أكرم بآله مريانين عمالقة عظام بدين محمد بالغ المعالي نجوما في سماء العز صاروا لهم نور تلألأ كاللآلي كرام والسخاء siirada rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh inaan diraasayno oo aan u kuurgallo si aan uga dhiganno manhaj aan u marayno soo celinta khilaafa raashida hadafka duruustan laga leeyahayna waxa weeyaan inaan iftiinsanno siirada rasuulkeennii salawaatullaahi wasalaamu calayh oo ahaa khaatamulambiyaa'i warusul kuna tilmaansanno dariiqa aan u marayno soo celinta khilaafada maanta aan u halgamaynaen u soconno si guudna arrintaas waxay ahmiyad ugu leedahay al'umma alislaamiya gaar ahaan alxaraka aljihaadiya iyo adariica almushaahida maadaama maanta aan marayno marxalad mutaqadim ah oo ashwaad badan iyo maraaxil badan laga soo gudboo la soo gooyey biidnillaahi tacaalaana aan joogno calaa abwaabi alkhilaafa araashida maanta baahi badan ayaan u qabnaa masiiradeennan aan ku dabdinno manhajkii rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh
فآل المصطفى أكرم بآله مريامين عمالقة عظام بدين محمد بالغ المعالي markii uu nebiga salallaahu calayhi wasallam gaaray da'da afartanka sano wuxuu bilaabay inuu ka dhex baxo bulshada oo uu aado godka qaaru xidhaa ee ku yaalla magaalada maka halkaas oo uu allah keligiis ku caabudayey inta badan cibaadadiisuna waxay ahayd tafakur iyo inuu ka dhex baxo bulshadii uu la noolaa oo ahayd mid dhex dabaallanaysay shirki iyo gaalnimo habeenno isdabajoog ah ayuu halkaas ku nagaanayay marka ay ka go'do sahaydii uu quudanayay ayuu dib ugu soo noqonayay hooygiisa oo ay u degganayd khadiija halkaas oo uu haddana mar kale saad ka qaadanayay kuna noqonaya godkii uu ku cibaadaysanayay aad ayuuna u jeclaa inuu godkaas ku keli noqdo kana dhex baxo bulshada fasaad ku ragaadiyey ee xilligaas ku nooleed magaalada maka iyadoo xaalku sidaas yahay maalin isniin ah oo ahayd ramadaan ayaa waxaa nebiga salallaahu calayhi wasallam godkii uu degganaa ee qaaru xira ugu yimid markii ugu horraysay malakul jibriil sida ku cad xadiis ku sugan bukhaari oo caaisha ay ka warinayso nebiga salallaahu calayhi wasallam waxyigii ugu horreeyey ee u yimid nebiga wuxuu ku bilowday riyo wanaagsan riyo weliba oo uu arkana sida waa dilaacay oo kale ayaa loo arki jiray kadib waxaa la jeclaysiiyey kelinimada wuxuuna ku gaar noqon jiray godka qaaru xira habeenno ayuu halkaasi ku cibaadaysan jiray kadibna wuxuu u soo laaban jiray khadiija isagoo ka qaadan jiray sahay uu quud ka dhigto ilaa markii dambe uu xaqa u yimid isagoo ku sugan godka qaaru xira waxaana u yimid malag markaas ayuuna ku yidhi akhri nebigu wuxuu yidhi anigu ma ihi qof wax akhriya kadib wuxuu yidhi wuu i qabtay malaggii wuuna i jujuubay ilaa ay xaaladdu meel adag iga gaartay kadibna wuu isii daayey kadib wuxuu ku yidhi akhri wuxuu ku jawaabay nebiga anigu ma ihi qof wax akhriya markii labaad ayuu haddana qabtay ilaa xaaladdu meel adag ka gaartay nebiga markii saddexaad ayuu haddana sidaas yeelay markaas kadib ayaa nebiga salallaahu calayhi wasallam lagu yidhi
اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
nebiga salallaahu calayhi wasallam oo argagaxsan ayaa u yimid khadiija wuxuuna ka codsaday inay daboosho oo ay go' saarto sidaas ayaana loo yeelay ilaa markii dambe uu ka tegay argagaxii saarnaa markaas buu khadiijo u sheegay wixii ku dhacay wuxuu yidhi waan u cabsaday naftayda markaas bay khadiijo ku tidhi ha ka yaabin middaas wallaahi allaah kuma hoojinayo weligaa adigu waxaad xidhiidhisaa qaraabada dadka taagta daranna waad kaalmaysaa dadkana waxaad ku deeqdaa waxayna adiga mooyee cid kale ka helaynin masaa'ibta iyo culaysyadu markay yimaadaanna dadka waad garab istaagtaa hadalkan qalbiqaboojinta ahaa ee sawaabka waafaqay ayay ku hadashay hooyo khadiija allaha ka raalli noqdee intaas keliyana kuma ekaysanine waxay nebiga sallallaahu calayhi wasallam u geysay nin lagu magacaabo waraqat ibnu noofal oo ina adeerkeed ahaa kaasoo ka mid ahaa dadkii haraadiga ahaa ee haystay diinta nebi ciise ninkan oo ahaa qof waayeel ah oo indhaha beelay ayay khadiija ka codsatay inuu dhegaysto waxa uu la kulmay nebiga salallaahu calayhi wasallam markaas buu nebiga salallaahu calayhi wasallam ka sheekeeyey wixii ku qabsaday godkii uu ku cibaadaysan jiray ee qaaru xidhaa waraqa ayaa tilmaamay in qofka yimid uu yahay khayrwadihii jibriil ahaa ee waxyiga u keeni jiray nebi muuse calayhi salaam wuxuuna tamaniyey inuu dhallinyaro ahaado si uu u garab istaago nebiga salallaahu calayhi wasallam marka ay tolkiisa ka saari doonaan magaalada maka nebiga salallaahu calayhi wasallam ayaa aad ula fajacay hadalka waraqa ee ah inay tolkiisa colaadin doonaan wuxuuna yidhi oo ma isaarayaan waraqa ayaana ku jawaabay haa ma jiro nin la yimid waxaad la timid ilaa waa la colaadiyey haddii aan maalinkaas sii noolaadana garab ayaan ku noqon doonaa haddaba maxaynu ka baranaynaa qisadan waxaa inoo sharaxaya al-ustaad abu muxamed ummuna umulminiin radia allahu tacaala canha markii nebigu uu imaaday isagoo awal marra jibriil ku soo degay nebigu culays uu dareemay gurigii buu imaaday zammiluunii zammiluunii khadiijuu u sheegay arrintii khadiija marka waa awal qofkii muslim ahaa oo dacwadanu soo gaartay bacda rasuuli sala allahu caleyh wasalam waa yacni manqabo mu'minaadka iyo muslimaadka ay leeyihiin waa mowqifkii koowaad oy khadiija ku wajahday dacwada maxay tihi marka waxay tidhi kallaa wallaahi maa yukhsiyaka allaahu abadaa innaka latasilu raxim wa taxmilu lkal wa taksibu almacduum wa taqri dayf wa tuciinu calaa nawaa'ib alxaq intaasay sheegtay maxay tidhi ilaahay kuma hoojinayo acmaal saalixa uu samayn jiray oo fiicfiican qaraba xidhiidhinta masaakiintoo loo kaalmeeyo martisooritaanka xaqoo la garab istaago intaasay ku ammaantay qof saa lagu yaqaanay iyo khuluq kariima ilaahay subxaana wa tacaala inuusan khisi ku asiibi doonin cid ugu bishaaraysay intaa kuma adkaanine waxay u kaxaysay waraqa binu nawfal ee marka oo ahaa asalkiisii nasraani marka waxay tahi waraqow hadda waa kan wiilkii naadeerkaa san ayuu la kulmay waraqa markaasna mowqif cajiiba ahlu kitaab buu ahaa ma lamid ahayn marka ahlu kitaabkii dambe aqlabkooda waxa ay sameeyeen xasadkii iyo lugooyada ay la imaadeen maahayn hadalla cajiib ah oo nebiga saameeyey ayuu u sheegay waxaa ka mid ahaa laytanii akuunu xayan id yukhrijuka qowmuka allamaa noolaado marka lagu saari doono qofka xayiqada lagama qariyo markaasaa nebigu wuxuu dhahay sala allahu caley wasalam awa mukhrijiyahum may saari doonaan qaala nacam qaacida kulliya qabso lam yaati rajulun qatu bimidli maa ji'ta bihi ilaa cuudiya qof ma jiro xaqaad la imaata oo kale la imaada ilaa waa loo calaytamaa marka hadda sii ogow in lagu cadaawadayn doono oo lagu nici doono oo lagu saari doono maalinkaa haddaan soo gaarana waan kuu kaalmayn doonaa waan kuu nusrayn doonaa wa nicma tamanii marka qisada marka cajiibka waxa weyn labadaa mowqif oo gabadha mu'minadda ah iyo maaragtay waraqaba ay sameeyeen nebiga se u dejiyeen weliba waraqa nebiga dariiq buu u jeexay oo nebigu hadha uu ku wajihi doono culaysyaalka dacwada xaggeed oga imaan doona ilaahayna u barakeeyey
waxaan qisadan ka baranaynaa in gabadha muslimad ah laga rabo inay af iyo adinba la garab istaagto sawjkeeda kuna taageerto kaalinta uu muslimiinta kaga aadan yahay hadday ahaan lahayd dacwada ama qitaalka waxaa laga baranayaa in gabadha muslimadda ah laga rabo inay sawjkeeda culayska la qaybsato niyaddana u dhisto dhiiri geliso kurbada ka faydo xaqana ugu kaalmayso ninka daaciga ah iyo ninka mujaahidkaa waxaa dusha ka saaran ammaanaad waaweyn iyo shaqo culus waxaana sugaya inay diinta allah dunida daafaheeda gaarsiiyaan gaaladana ku jihaadaan shareicada islaamka dadka iyo dalka ku soo dabaalaan waxay arrimahaasi kala kulmayaan daal madax xanuun dhaawac iyo culaysyo badan oo joogto ah intaas waxaa usii dheer mas-uuliyadda ka saaran qoyska iyo daryeelkooda gabdhahana waxaa laga rabaa inay culayskaas ka khafiifiso sawjkeeda sida khadiija nebiga uga khafiifisay lagamana rabo inay iyadu mashquul iyo fakar iyo murug kusii beerto
imaanshihii koowaad ee jibriil kadib waxaa rasuulka salallaahu calayhi wasallam markii labaad lagu soo dejiyey aayado ka mid ah qur'aanka kariimka oo loogu sheegayo inuu dadka gaarsiiyo dacwadda tawxiidka allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi
يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك
aayadahan waxay ka dhignaayeen ogeysiis qeexaya inay bilaabanayso marxalad cusub iyo howl adag loogana baahan yahay suubanaha salallaahu calayhi wasallam soo jeed fara badan dadaal iyo digitaan loogana fadhiyo inuu risaalada xaqa ah xambaaro dadkana gaarsiiyo waxayna aayaduhu muujinayeen arrimo waaweyn oo ka dhigan khulaasada dacwada nebi moxamed salallaahu calayhi wasallam oo ay ka mid yihiin waxdaaniyada allaah rumaynta maalinta qiyaamo iyo in nafta laga nadiifiyo shirkiga aayadahan aan soo maqalnay ayaa dhaqaajiyey casiimada rasuulka salallaahu calayhi wasallam dhawaqa loo dhawaaqayna waxaa ka muuqday inuu dhammaaday wakhtigii hurdada iyo nasiinada uuna bilowday cahdi ku suntan dhaqaaq dadaal jihaad iyo halgan aan kala joogsi lahayn durbaba rasuulka isagoo u hoggaansamaya awaamirta rabbaaniga ah ee u timid ayuu fadhiga ka kacay wuxuuna bilaabay inuu dadka gaarsiiyo kelimadda xaqa ah dacwaduna waxay markan ku bilaabatay si qarsoodi ah dabcan goobta ugu horraysa ee ay ka bilaabanaysana waa ehelkiisa xigtadiisa iyo dadka ay saaxiibada yihiin qofkii ugu horreeyey ee rumeeyey nebi moxamed salallaahu calayhi wasallam waxay dood la'aan noqotay hooyadeenna khadiija radiallaahu canha oo ahayd xaaskii ugu horreeyey ee u guursado suubanaha waxaana sharaf ugu filan in gurigeeda uu noqdo halkii ugu horraysay ee lagu akhriyo waxyiga sidoo kalena allah dartii loogu dhex sujuudo cali ibnu abitaalib oo ahaa in adeerka rasuulka salallaahu calayhi wasallam ayaa isaguna ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey ee rumeeya nebiga waxaana da'diisu ay xilligaasi ahayd toban sano sida raajixa ah sidaas ayuuna ku noqday qofkii ugu horreeyey ee tawxiidka qira marka laga hadlayo jaanibka carruurta kadib waxaa islaamay zayd ibnu xaarita oo ahaa shakhsi uu aad u jeclaa rasuulka salallaahu calayhi wasallam xilligaasina loogu abtirin jiray nebi moxamed salallaahu calayhi wasallam si la mid ah waxaa diinta islaamka soo galay dhammaan gabdhihii uu dhalay rasuulka salallaahu calayhi wasallam kuwaas oo kala ahaa zaynab umukalhuum ruqiya iyo faatima tanina waxay ka tarjamaysaa dadaalka ballaaran ee uu rasuulka geliyey qoyska si uu u noqdo qoys xaqa isku garabsada raggii saamaynta lahaa ee islaamay wakhti hore waxaa ka mid ahaa abuubakar sidiiq radiallaahu canhu kaasoo islaamnimadiisa kadib isagana u dhaqaaqay faafinta tawxiidka isagoo ka faa'iidaysanaya maqaamka iyo sumcadda uu ku dhex lahaa maka iyo guud ahaan qabaa'ilka carbeed raggii uu sababta u noqday inay soo islaamaan waxaa ka mid ahaa cuhmaan ibnu cafaan cabdiraxmaan ibnu cawf sacad ibnu abiwaqaas zubayr ibnualcawaam iyo dalxa ibnu cubaydillaah dhammaantoodba allaha ka raalli noqda ee يعني كان هناك صحابه يقومون بالدعوه الى الله مع وجود الداعي مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم الذي سبيله هو الدعوه الى الله. لكن كانوا يدعون الى الله ايضا. ومن ابرزهم على الاطلاق ابو بكر الصديق في اول ايام الاسلام اذ دعا غيره الى الاسلام، دعا كبار الصحابه الى الاسلام في القصة المعلومة لما دعا عثمان وأبا عبيدة والزبير وطلحة إلى آخره هذا هذا واحد من المواقف kadib saddex sano oo ay si qarsoodiha ku socotay faafinta dacwada waxaa diinta islaamka soo galay afartameeyo ruux oo isugu jira qaybaha kala duwan ee bulshada si aan u fahamno tilmaamaha iyo calaamadaha ay la gaarka ahayd marxaladdan xasaasiga ah ee bilowga u ahayd dacwada islaamka waxaan soo dhowaynaynaa sheekh cabdulqaadir macaalimta marka xilligaas marxalada dacwada sirriya ee ku socotay waxa ugu muuqda ee nebi moxamed aleyh salatu salaam isticmaalay waxay ahayd umuurihiisa inuu asturee qariyo xataa dadka ugu dhow asaga inuu ka qariyo rasuulka caleyh salaatu wasalaam sidaan ognahay atbaacdiisa wuxuu ku tarbiyeynayay tarbiya shaamila ah oo wada dhammaystiran ee hal qayb ma ahayn caqaa'idda haddii ay tahay towxiidka alleh subxaana wa tacaala shirkiga oo laga fogaado cibaadaadka haddii ay tahay akhlaaqiyaadka haddii ay tahay xisiga amnigan wuxuu qayb ka yahay waxyaalaha tarbawiya ee nebi moxamed uu ku tarbiyeynayey ummadda saa darteeda qur'aanka waxaad arkaysaa aayaad ee allah subxana wa tacala uu ku ishaarayo in la qaato asiriya saa darteeda aayaadka tilmaama ee makiga ah weliba in arrimahaagu ay noqdaan arrimo adiga kuu gaara ama kuu qarsoon ilaa danta iyo muraadka aad kalahayd aad ka gaartay waxaa ka mid a fii qisati yacquub ama qisati yuusuf suuratu yuusuf waxaa ku imaanaya allah subxana wa tacala wuxuu yidhi asagoo ka hadlaya nabiyulaahi yacquub ayaa wuxuu leeya yaa baniya idhabuu fataxasasuu min yuusufa wa akhiih wiilashaydiyu taga oo yuusuf iyo walaalkiisa soo xooraama arrimahooda soo ogaada waxaa ka mid a aayadaha makigu macnahaas tusinaya qisada nebiyulaahi muusa qarin bay ku socotay arrintaa iyada nebiyulaahi muusa dhalashadii ilaa reere fircoon gurigooda laga geliyey bale reere fircoon gurigooda marka la geeyey arrintiisu wela qarsoodii bay ku socotay hooyadii baa dib loogu soo celiyey hooyadii inta ay nuujinaysa arrimihiis waxay ahaayeen arrimo qarsoodii ku soco wejhul istidlaalka muxuu noqonayaa marka qisada yacquub laga istidlaalayo in ay jirtay xisi amni ah ama dareen amni inuu jiray wiilashiisa wuxuu ka dalbay inay baxdi iyo baaritaan sameeyaan yuusuf iyo walaalkiiba soo raadiyaan ee ma dhihin dadka weydiiya ma dhihin ee wuxuu yidhi taxasusa soo maaragtid saasoo kale istikhdaama ummi muusa iyaduna waa mabda jamcil macluumaad baa ku jiray leeyihiinoo ayadoo weliba ilaalinaysa wiilkeeda ee nabiyullaahi muusa hooyadii mayna dhihin wiil baa iga maqane ma aragteen hoosheedu ma ahayn maxay samaysay walaashii bay u dirtay waxayna tiri soo raadi weliba cunsur amiin bay dirto oo ah walaashii ee tatabuc iyo qasi iyo raadraac bay tiri samee qusiihi waa biduuna ishaara ilayhin weliba adoon farta ku fiiqayn adoon wax kale sheegayn adoo jalbi andaar aan samaynayn intaba fa basurat bihi can junubin bal masalada fiir oo culumi waxay leeyihiin waxaa aayadda toos looga qaadanayaa wax la yidhaahdo ee diqatulmulaaxada iyo quwat alfiraasa ruuxaani wax ogaanaya ama wax baaraya inuu leeyahay aragti ee qota dheer inuu leeyahay firaasa iyo dareen fiican saa darteed nabiga caleyh salatu wasalaam qorshooyin buu samayn jiray aad u nadaamsan shay kasta oo tallaabo uu qaadayana wuu ku xisaabtami jiray waxyaalaha mxuu astaanta u ama loo arrintaasi loo weheshado ama loo deliishadaba waxaa ka mid a tallaabahuu nebi maxamed qaadi waxaa ka mid ahaa ee uu ku ilaalinayay dadkan saxaabada ehe raacsan amnigood inuu ku ilaaliyo wuxuu maqar iyo meeluu dadka wax ugu sheega ka dhigtay daar al arqam muslimiinta halkaasay ku kulmayeen rasuulkay ka qaadanayeen marka waxyigii samaawi ah uu ku soo degayey hadalkiisay dhegaysanayeen asaguna muxuu ah wuu waaninayay wax alla wixii ayaga dan oy leeyihiin ama wixii dhibaato oo dareemaan asay u soo sheegayeen daarul arqam waxay yidhaahdaan mucallimkeedana wuxuu ahaa nebi moxamed aleyh salaatu wasalaam dalabadeeduna maxay ahaayeen saxaabatul kiraam manhaju daraasigeedana muxuu ahaa waa qur'aanka waana masdaru talaqi alwaxiid nebi moxamed marka wuxuu aad ugu dadaalay inuu mideeyo masdarka ama meesha wax laga qaadanayo oo waa qur'aanka alla soo dejiyey ee nebigiisa caleyh salaatu wasalaam uu ku soo dejiyey asagana wuxuu ku barbaarinayay ruuxa muslimku wax u sheegayo kadibna haddee usra muslima ayay arrintu gaartay kadib jamaaca muslimayay gaartay marka waxay noqdeen saxaabadii dad quluubtooda waxay samaawi uu ku socdo ee hadalla kale iyo afkaar kale iyo sheekooyin kalena aysan ku soconin saa darteed waxay leeyihin marka daar al arqam waxay ku barteen saxaabadu qur'aanka kariimka iyo tawjiihaadka rasuulka waa sunnadii inay yihiin dastuurka ugu sarreeya ee dacwada islaamiga ay leedahay dowladda islaamiga ee dadka muslimiinta ay dhisanayaan ay leedahay xadaarada iyo ilbaxnimada la sheegin ay leedahay saa darteed nebi moxamed markuu ku barbaariyey saxaabadiis tawjiihaadkii qur'aaniga ahaa maxay la yimaadeen saxaabadii suura camaliyay la yimaadeen marka tawjiihaadka rabbaaniga ay ku muujinayaan tawjiihaadka rabbaaniga ku muujinayaan saa darteed waxay leeyihiin ducaadda halkaa ka soo baxday iyo qaadada halkaa ka soo baxday waa jiilka bashariyada ugu wanaagsanaa oo hortiina aan adduunka soo marin gadaashiina aan imanaynin nebiyada iyo rususha markii laga soo tago allah subxana wataala qur'ankii xaggay ku soo dejiyey nebi moxamed si uu ummad ugu soo barbaariyo dowladna ugu dhiso hee mujtamac iyo maaragtay bulsho iyo akhlaaq iyo cuquul oo dhanba loo dhiso saa darteeda waxaa ka soo baxay jamaacadii muslimad aheed ee ugu horraysay ee adduunkao dhanba ka sara martay majaalaadkiisoo dhan saa darteed ilahi subxana wa tacaala baa qur'aankiisa ku ammaanaya saxaabatu rasulilah sal ly slam xagga khuluqa iyo akhlaaqda ijtimaaciga siyaasiga xarbiga iyo kayrba saa darteeda jamaacadaasi kitaabka alle iyo sunnada nebi moxamed ku barbaartay sifaadkeeda ugu muhiimsanee bannaanyaalka ah waxay culimmada ku soo koobaan ama ku soo uruuriyaan ee sabir waa dad saabiriin ah waxay ka qaateen walcasri inna insana lafii khusrin ila aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabr laba sifaadkooda waxaa ka mid a kasratu ducaa waalilxaax cala allah allah keliya ayay wax ka doonaane makhluuq ma cuskadaan arrintaana waxay ka qaadanayaan hee diintoo dhan baaba sheegaysa wasbir nafsak maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashiyi yuriiduun sidaasoo kale waxaa sifaadkooda ka mid a ikhlaas iyo wax alla waxay samaynayaan ee diineed inay alle dartii tahay waxaana laga qaadan yuriiduuna wajha sidaasoo kale habaat diintooda inay ku sugnaadaan allah subxana watacaala isagoo ammaanaya dadka mu'miniinta ee sugnaanaya ee dacwadoodii iyo diintoodii iyo caqiidadoodii iyo manhajkoodii aanba beddelaynin maalin walbaba in la yidhahdo wax baa la beddelay dhanka kale in la beddelay u baahatay waxyaalaha waa wax bani aadan samaynaya mooyaane allah subxana watacaala diinta xaggiisa ka timid beddelaad ma gasho dadka haysana wax ma beddelaan ee allah wuxuu ku ammaanaya mu'miniinta qaar ka mid a min almu'miniina rijaal sadaquu maa caahadu allaha calayh fa minhum man qadaa naxbah wa minhum man yantadir wmaa badaluu tabdiila
marxaladdan waxaa bilaabatay dacwad sirri ah oo diiradda saaraysay dhisidda caqiidada iyo akhlaaqda kooxdii ugu horraysay ee soo ajiibtay dacwadda islaamka taas oo socotay muddo saddex sanno ah haddaba maxaa ugu muhiimsanaa tarbiyadii ay muddadaasi heleen saxaabada maxaase ka mid ahaa mafaahiimtii laga saxay marxaladdaasi waxaan su'aashaas uga jawaabi doonnaa xalqada xigta ee taxanahan insha allah
مقام في الذرى صعب المنال بلوغ رقيه شبه المحال مقام في الذرى صعب المنال صعب المنال شبه المحال رفيع دون رفعته الثريا